barnaamijka dhallinyarada maanta
wacano wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo hirarka efemyada ee geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa salaasaa bisha julaay waa lix iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaad idaacaddeennan dhallinyarada maanta ku maqli doontaan waxaa ka mida laascaanood oo garoonka kubadda cagta la dhigayo roog cagaaran
waxaanu qabnaa in garoon in rooggani uu ku soo kordhinayo faa'iido weyn ay kaga raysanayaan meelihii lacagta ahaa oo culays badan ay ku hayeen oo ninka dhallinyarada ee danyarta aysan gelin nin lacag haysta mooyaane laakiin haddana waxay noqonaysaa in qof waliba garoonka uu koox soo galo ku soo ciyaaro yacni ku soo baxo sidoo kale qodobadaan idinku hayno idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid a qaybta ugu dambaysa ee waraysi aan ku eegayno waayaha nololeed ee dadka aragga ka naafada ah oo ka sheekaynaya hab nololeedkooda inoo indhaqaba ma dhalanba laakiin anoo indhalow baan soo garaadaystay laabtoon maahane waxa weeyaan wax alliya wixii dadku ay isticmaalaan ayaanu nu isticmaala waayo waayo wax alliya wixii dadku ay isticmaalaan baaskiil baan haysanayaa waan kula bartamaya dadka dadka indhaa qaban anu kula bartamaya waana
waa hagaag dhinacii heesaha ayaan iyaguna barnaamijkeenna ka maqnayn
codkaasi na goordhow fartuun birimo goordhow ayuu inoo soo socdaa sheekooyinkaas iyo qodobo kale oo xubintii ciyaaro ka mid tahay ayaad dhegaysan doontaan marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mid a warkii dunida waxaa filadelfiya ka furmay waa magaalo ku taalla dalkan maraykanka shalay ka furmay shirweynaha xisbiga dimuqraadiga taasoo la filaya in lagu caleemo saaro hillary clinton murashaxa madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga uga qaybgalaysa doorashada madaxtinimada maraykanka hase ahaatee waxaa dhowaan la jabsaday iimaylo ay isweydaarsadeen hogaanka sare ee xisbiga dimuqraadiga haatanna hogaanka sare ee xisbiga ayaa isku dayaya in ay arrintaas xakameeyaan waxaana iscasishay guddoomiyihii xisbiga dimuqraadiga mas-uuliyiinta sarsare ee ka agdhow hillary clinton ayaa ku eedeeyey in ay ka dambeeyeen kooxaha jabsada kombyuutarada ama u dhaca ee oo ka dhisan dalka ruushka kuwaas oo doonaya in ay faraha la soo galaan doorashada maraykanka
saraakiisha ammaanka dalka faransiiska ayaa sheegay in laba ka mida koox weerar ka geysatay dalkaasi ay dhinteen kadib markii iyagu midi u adeegsadeen dhowr qof oo afduub ahaan ugu qabsadeen kaniisad ku taalla meel u dhow magaalada normandy ee dalkaasi ee faransiiska booliiska ayaa xaqiijiyey sidoo kale in mid ka mida dadkii la aftuubay uu dhintay intii weerarku socday balse lama xaqiijin sababta uu rasmi ahaan u dhintay qofkaasi wasiirka arrimaha gudaha ee dalka faransiiska ayaa tegay goobtaasi ay wax ka dhaceen
dhowr wanaagsan dhegaystayaal antaafka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan aan ku bilownay garoonka kubadda cagta ee magaalada laascaanood ee cabdi bila cabdi ayaa xilligan dib u habeyn lagu sameeyey waxaana la dhigayaa garoonka roogga cagaaran barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o ayaa horey u tabiyey dhallinyarada laascaanood oo aan dhaqaale u haysan garoomada lacagta lagu galo iyaga oo codsiyo kala duwan jeedinayay haddaba wariyaha v o e laascaanood cabdikariin olol ayaa warbixintan ku eegaya dhallinyarada magaalada laascaanood ayaa waxay heleen fursad garoonka weyn ee magaalada ku yaala kaasoo ay kaga maarmayaan garoomada ku yaala magaalada ee lacagta lagaga qaadi jiray hore ayaa barnaamijka laanta afka soomaaliga ee v o a ee dhallinyaradu waxay tebisay dhaqaalaha dhallinyaradu inaysan heli karaynin haddaba magaalada laascaanood ayaa lasoo gaarsiiyey roog loogu talagalay in la dhigo garoonka weyn ee cabdi bila cabdi isuduwaha ciyaaraha ee gobolka sool ayaa barnaamijkan isagoo u waramaya ayaa wuxuu ka sheekeeyey faa-iidada dhallinyarada usoo kordhin doono garoonkan iyo sida ay uga raysan doonaan garoomadii kale ee ku yaala magaalada lacagta lagaga qaadi jiray geesta kalena ay u noqonaysa meel ay ku soo baxaan ciyaartooy fara badan kuwaasoo kaalmaha hore ka geli doona magacay waa jaaca khaliif oo cilmi waa isuduwaha wasaaradda dhalanta ee ciyaaraha gobolka sool maanta waxaana soo gaaray roogii gobolka oo la dhigayo garoonka cabdi bila cabdi baahi badanna ay u qabeen dhallinyarada gobolku halkanna idaacadda v o barnaamij uga samaysay oo dooda waxaan qabnaa in garoon in roogani uu ku soo kordhinayo faa'iido weyn ay kaga raysanayaan meelihii lacagta ahaa oo culays badan ay ku hayeen oo ninka dhallinyarada ee danyarta aysan gelin nin lacag haysta mooyaane laakiin haddan waxay noqonaysaa in qof waliba garoonka uu koox soo galo ku soo ciyaaro yacni ku soo baxo aada iyo aad bayna magaranaysaa baahidaasi u daboolaysaa xagga gobollada waxa weeye dee tartan baa naga jiray waxa weeyaan maanta waxaanu haysanaa garoon rooga oo deerkii leh oo dhismayaashii leh oo waxa weeyaan dee bilicdii gobolka iyo horumarkiiba kuxsoo kordhinaya sidoo kale maayirka hore degmada laascanood cabdiqaadir jaamac saalax oo ka mid ahaa dhallinyaradii gobolka kana mid a ciyaartooyga gobolka oo taariikh fara badan dhanka isboortiga ku leh ayaa waxa uu xilliyadii kala duwanaa si weyn uga howlanaa sidii dhallinyarada gobolka ay u heli lahaayeen garoon casriya oo ay kaga maarmaan garoomada lacagta ee ku yaalla gobolka
run ahaantii aad iyo aad baan ugu farxsanahay maanta waa maalin farxad weyn oo run ahaantii waa maalin aada u taariikhiya waayo wax weyn baan run ahaantii dhallinyarada gobolka sool run ahaantii uga dayacnaayeen xagga ciyaaraha haddii agab tahay haddii qalab tahay iyo haddii garoomo tahay aada uga dayacnaayeen waqtiyo badan run ahaantii waanu dadaalaynay si garoon ay u helaan meel bannaan bay ku ciyaaraya meeshii inaanu deer u marino inaanu u dhisno roog macnaha run ahaantii aan kaabado u yeelno in aanu meel ay ku ciyaaraan oo wanaagsan aan u sameyno maantana run ahaantii waxaan dee guushii ugu weyneed baan gaarno maanta international garoon ah baa la keenay maanta oo roogii lagu ciyaarayo oo caalami ah oo maanta la dhisayo dhismihii hore aan markii hore dhisnay mid ka weyn lagu sameynayo waxaan qabaa maanta fursad aada u qaaliya bay ku tahay dhalinta gobolka sool iyo run ahaantii iyo iyo jamhuuriyadda iyo jamhuuriyadda somaliland oo sababtoo ah ciyaaraha gobolada insha allah waan rajayn doonaa inaanu ku qabanno tartanka ciyaaraha gobolada somaliland halkan ku qabanno aan rajayn doonaa barnaamijkan dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga v o a dhallinyarada gobolka sool gudoomiya waxaa loo keenay roog casri ah kaasoo ay si weyn uga faa'iidaysanayaan bal ka waran dadaalkaad u gasheen iyo waxyaabaha u dhallinyarada u tiri doono horey waxay uga hadli jireen in kharashaadku ku badan yahay oo lacagaha aysan heli karaynin isboortigii gobolka iyo ciyaaryahanadii hoos u dhacay bal iga sheekee
bismillahi rxmaan raxiim horta saad la socotid inta jamhuuriyadda somalilan ay toos ula wareegtay maamul gobolka sool ayay garoonkii ugu qiimaha badnaa gobolkan ay ka dhistay dowladdu uu hogaamiyey madaxweyne axmed maxamed siraayo oo ah garoonka loogu magac daray halyeegii orodka ee ahaa cabdi bil cabdi cabdi bil cabdi stadium garoonkaa oo dowladda gebigiisa ay dhistay oo ay dhammaystirtay sidiisii kale ayaanu anigu markaan miminkan dadaal u galay sidii aanu uga dhigi lahayn garoon green ah oo dooga oo aan u keeni lahayn garoonka artificial maaragta rooga baalka la yidhaah aan u keeni lahayn arrintan waxaan ula tegay madaxweynaha jamhuuriyadda somalia runtii oo markiiba aad u soo dhaweeyey maadaama marka hore dhismaha iyo hindisaha meesha u ahaa waxaana sidoo kale markiiba nala aqbashay oo mas-uuliyaddii qaadatay in la keeno roogga oo bixisay qarashaadkii waraaqihii wax walba seexday wasiirka wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda somalilan marwe samsam cabdi aadan oo runtii aan doonay aad iyo aad inaan ugu mahad celiyo lana ogaado la-aanteed rooggaas inaanu noo sidaa degdeg ah noogu yimaadeen rooggaasoo aan lala sugin miisaaniyadda lala sugin oo fikirkeedii iyo dhammaystirkeediiba samsam ay lahayd marka taan waxaan doonaya inaan runtii uga mahad celiyo marwe samsam cabdi aadan waad arkaysaa rooggii maanta wuxuu yaalaa magaalada laascanood awal riibo ahaa markaan khudbada ku dari jira ohan jiray roog baanu keen marka aduu iminka wax ujeeda qorshihiis uu aanu wadno bal iminka roogii baanu keenno annaga hadda roogayna injineerka baa la socday iminka maaragtay eegayay garoonka waayo roog marka la dhigay wuxuu u baahan garoonka in saro loo qaado la adkeeyo dabadeedna roogga la dhigo si looga ilaaliyo biyaha inay biyuhu dhex fadhiistaan marka injineerkin waa kan haddii la socday dibadda taagan roog wax ka rogayay marka hawshaasoo dhan baana sugaysa dabadeed baanu go-aan ka gaari doonaa laakiin dhallinyaradu way ka nasan doonaan lacagii faraa badnaa kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka sool mustafe cabdi ciise shiine wuxuuna qayb ka ahaa warbixin uu magaalada laascaanood ka soo diray wariyaha v o a laascaanood cabdikariin olol
dhuhur wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington barnaamijkii dhallinyarada maanta ayaanu bartanka kaga jirnaa farxaan daahir cabdi oo ah wiil dhinaca aragga ka naafo ah oo qeybo kale oo ka mida waraysigiisana aad idaacadaha iyagii hore ku maqasheen wuxuu ka ganacsadaa magaalada qulijeed ee gobolka awdal qeybtan oo ah qeybtii ugu dambeysay wuxuu kaga sheekeynayaa farxaan noloshiisa gaarka ah iyo waxyaabo badan oo uu hiigsanayo wariyaha v o e da ee magaalada boorame haashim sheekh cumar good ayuuna u waramay
ganacsigaaga meherada iyo dukaankay aad ku leedahay magaaladaasi quljeed ama ha noqoto shirkadaasi adeegayga aad la shaqaynayso ee telefoonada ee telesom maxaad ka heshaa ee faa'iidaha horta macaashka dukaanadu iyadu kolley waxa weeyaan waa waa laba laba ku daran weeyaan laakiin macaashka shirkadda simikaadhadan ka soo iibsanayaa lafahana waan ka soo iibsanayaa simikaarkiiba hal doolar bay kugu darayaan walow bribaidka aan kula soo hadlaya iyaga dheer yahay oon anu iska bixinayo ee, simikaarkiiba hal doolar baad ku leedahay ee, shirkadda anuu adeega qaabkaan ula shaqaynaya waxa weeyaan mar uun baad shaqo ka heli doontaa xafiiskaasi dee maadaamaod intaasana u shaqaynaysid ilaa afar sannadood oona dee xafiiskiina ay igu leeyihiin markaa waan furaynaa quljad xarun baan ka furaynaa taasaan shaqo kaa siinaynaa ay odhanayaan mar uunbaad shaqo ka heli doontaa baan islahaa niyadayda laakiin imika tixgelin wax tixgelin oo weli laygu siiyeyba ma jirto oo xafiiskiina waa la furay een, xaruntiina weli laygama shaqaalaysiin oo wax dadku waa iska indhakugaraadloo adoo shaqadaa u haya waxay leeyihiin uun dee ninkani kombyutar buu wadwadaya ana haddii maanta kombyutar laysoo hordhigana kombyutar baad sheegaysaa waxa weeyaan brogaraamka ku jiro oo dhan baan hagaajinaya waayo laakiin dadkaa iska indhokagaraadlo dusha oon arkaya
sidaad u hagaajinaysaa kombyutarka lagu soo hordhigo adigoon arkayn brogaraamkiisa sidaas leedahay waad u hagaajin kartaa S- waxa weeyaan brogaraamka gebigiisaba saadkan iyo iyo mobil iyo waxanba waxaan maalin keliya lagu baranayaa kombyutarka waa laysoo hordhigayaa hal maalin uu qof ii sheegay weeyaan halkaasaad ka- okeydiisu wataa tanna waa alaabta qalabkiisii brogaraamka oo hal maalin oo keliya oo ii sheega dadka weli dadka aan isla fahmayneen saaxiibada aadkaan hay ee brogaraamnada aan isla fahmin ay saa igu hordhigaan oo saa yidhahdaan u shaqee weeyaan b- keliya laabtoonka imikadan laftirkiisaan brogaraamkiisa yaqaanaa oo imikadan aan isticmaalaayoo brogaraamkiisa aan yaqaanaa waana taayoo dhaatada brogaraamka laabtoonka waabas kasii yaqaanaaye oo isagoo lam intaa oo xaraf leh ayaan brogaraamkiisa mikadan yaqaanaa waa taayoo dhaatadii lagugu shubuun taasina dhaatadii shirkadda lagugu shubune maaha wax dheer Ma- maaha farxaan imika dadka ku dhegaysanaya oo kale waxay isweydiinayaan maadaama farxaan arag laaya laabtobna waan isticmaalaa uu yidhi arag la'aantu ma imiga ayay ku bilaabantay mise waa miduu ku dhashay suuse laabtobka u isticmaalayaaba isleeyihin maxaad ku jawaabi lahay Een, arag la-aanta horta waa ku garaadaysto indha- indhaqabka kumaan dhalanba inoo indhaqaba ma dhalanba laakiin anoo indhalown baan soo garaadaystay laabtoon maahane waxa weeyaan wax alliya wixii dadku ay isticmaalaan ayaanu nu isticmaala waayo waayo wax alliya wixii dadku ay isticmaalaan baaskiil baan haysanayaa waan kula baratamaya dadka dadka indhaha qaban anu kula baratamaya waana nicmada ilaahay siiya alxamdulilah rabbil caalamiin qofkii diinta ka shaqeeya un baan ahay alxamdulilah baaskiilkana dadkan kula baratamaya Een, wax waxbarasho ama gashay marnaba ama se dugsiga ama se een, sidan dhooluhu wax u barto ma barato oo, een, dugsi ka furan booramaa jire isku dayday mar inaad waxaa soo bartay oo aad soo martay waxbarasho xagga indhoolaha ma jirtaa may wax dugsiyo booram aan ka galay ma jira mar labadii kun iyo todo lixdii iyo labadii kun iyo sideeddii waxay aad mooye ayaan hal mar iskuulka inaan isku biiro doonay waan ku biiray hal bil baan dhigtay waan fahmi waayey oo noloshaa ii saaciid weydo waan la fahmi waayey oo waan iskaga baxayba labadii kun iyo sideeddii bahayd dabadeedna iskuul dambe kuma biro laakiin brogaraamka iskuul oo dhan baan haddana anoon iskuul weli dhigan halka kasii haystaa oon iska sii barta oo magaca qoritaanka iyo qalabkiisa su-aasha ugu dambaysan ku weydiinaya waxay tahay xaas ma leedahay oo ma kuu degan yahay magaalada quljeed maadaama meheraddu mar walba aad ama khasaarayso ama ay lacagteed ay kaa baaba'ayso xaaladaha yimaado darteed maxaad ka codsan lahayd dadka laxaad kale dadka caawiya oo kale ama se hay-adaha dadka gacanta qabta ee ganacsiga kala shaqeeya maxaad ka codsan lahayd
horta wallaahi een, xaaska tole iminka rabaan intii naga tagtay sagaaliyo tobankeygii baan guursaday yaan guursaday Een, kolley howlahana iminkay i hor yaallaan oo waxay hawsha hortaallana iminka waxa weeyaan hoyinta gabadheedii iyo inaan guriga dhigto oo in- inaan guriga ku hoysto ee, taana weli wax kharashaba uma hayee niyada unba waan niyad adig uma ku wadaa hadduu ilahay insha allah laakiin ilaahay baan ka rajaynaya inuu ilaahay keeno insha allahu tacaala aan u haysto gabadha dadka kale laakiin aad ganacsiga iyo wax ka caawiyana waxaan ka rajeey waxaan oran lahaa wallaahi dee ganacsiga waxa weeyaan aad baan ugu fiicanahay waan haddii ganacsi inuunahan heli lahaa malaha ama waxaanbana isleehayba shan kun ama lix kun ama wuxuuna heli lahaa xitaa ummadda dhan baa kuu shaqayn lahaa ganacsi abuur darteed waxaan ka qabo ummadda dhan baa boqol dhallinyaro aan yaa darteed yaan shaqaysiin yaan howlgelin lahaa baan isleehay shan kun oo dollar ama toban kun oo sababtoo ah ganacsiga waxaan ka bilaaban garanaya laba boqol oo dollar baan ka boqol baan ka bilaabay konton baan ka bilaabay kontonkaa baan doonaa inay dad ii wada shaqeeyaan oo yaacaan oo ah, shaqadu is wada rogrogto
kaasi wuxuu ahaa farxaan daahir cabdi oo ah wiil xagga aragga ka naafa ah magaalada qulujeeda gobolka awdal ayuu ka ganacsadaa oo uu degan yahay islamarkaana ganacsi kala duwan uu ku haystaa farxaan wuxuu u waramayey wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good haatanna dhinacii suugaanta ayaynu jaleecina ismaaciil maxaad inoo haysaa waxaan inoo soo qabanayaa hees ay ku luuqayso fanaanada fartuun birimo
maxaan durmagaara aqnawrka dhankayga anoon ku xumayn xubbiga kugu sooray anoon ku xumayn xubbiga kugu sooray xubbiga kugu sooray maxaan durmagaara aqnawrka dhankayga anoon ku xumayn xubbiga kugu sooray anoon ku xumayn xubbiga kugu sooray xubbiga kugu sooray bal fiiri xaggayga sidaan ugu xaydhay anoon xagar daacin xiriirka dhexdeenna bal fiiri xaggayga sidaan ugu xaydhay anoon xagar daacin xiriirka dhexdeenna anaa la xadreeyey ilaa xag jacaylke haddaan ka xoreeyo iskaygiyo maanka dareenka xunaya xanuun xanuun xanuun lama booyeen anaa la xadreeyey ilaa xag jacaylke haddaan ka xoreeyo iskaygiyo maanka dareenka xunaya haddaanad xasuusan xabiibi daryeelka intaan kugu xeeray xaqbaa kugu daysan haddaanad xasuusan xabiibi daryeelka intaan kugu xeeray xaqbaa kugu daysan anaa la xadreeyey ilaa xadjacaylka haddaan ka xoreeyo iskaygiya maanka dareenka xunaya xanuun xanuun xanuunuhu lama booyeen anaa la xadreeyey ilaa xad jacaylka haddaan ka xoreeyo iskaygiya maanka dareenka xulaya xanuun xanuun xanuunuhu lama booyeen
yaa salaam fartuun axmed sahal fartuun beremo waxay tidhi anigaa la xadreeyey inaadna ku darahayd ismaaciil baa xarigaaya heesta aad baad madaxa ismaaciil oo u ruxaysay miisig wanaagsan baa ilaahay sahray aad iyo aad jamaal axmed cusmaan ayaa haatana ciyaarihii inoola diyaara
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno xubinta ciyaaraha galabta gegada banaadir stadium waxaa la filayaa in kulankii ugu dambeeyey ee koobka kooxaha ka socda maamul goboleedyada dalka soomaaliya qaarkood iyo maamulka gobolka banaadir ay faanalihii ugu dambeyn isugu yimaadeen maamulada jubbaland iyo puntland ay wada ciyaaraan kulankii ugu dambeeyey oo ciddii badisan ay noqon doonto naadiga ku guulaystay koobka halkaasi ka soconaya ee magaalada muqdisho faynalka oo la rajaynayey in maalintii shalay la ciyaaro ayaa dib loo dhigay arrimo farsamo aawadeed waxaase warar soo baxayay sheegay in galabta kulanka ugu dambeeya uu dhici doono ciddii badisa waxaa loo caleema saari doonaa inay ku guulaysato koobkan dhinaca jabuuti haddii aynu eegnana naadiga jabuuti telecom ayaa ku guulaystay koobka jabuuti cab oo ah koobka labaad ee ugu weyn ee kubadda cagta dalka jabuuti laga ciyaaro ciyaar xiise badan oo ay wada ciyaareen kooxaha jabuuti telecom iyo dekhil f c ayaa waxay ku dhammaatay afar gool iyo laba gool oo naadiga jabuuti telecom ay koobkaasi guusha ku raacday naadiga jabuuti telecom ayaa hore ugu soo guulaysatay horyaalka koobkan wuxuu u noqonayaa koobkii labaad oo ay ku guulaystaan jabuuti telecom ayaa waxaa la siiyey koobka iyo shan iyo labaatan bilado oo dahab ah iyo sidoo kale hal milyan oo lacagta franka jabuutiga halka dikhil oo labaad gashayna la siiyey koobka kaalinta labaad loogu talagalay iyo lacag gaaraysa shan boqol oo kun oo lacagta jabuuti ah joe allen ayaa ku biiray nadiga stark city kadib markii kooxaha liverpool iyo stark city ay ku heshiiyeen adduun lacageed oo gaaraya saddex iyo toban milyan oo lacagta geniga starliinkahi inay kala qaataan oo joe allen uu ku biiro naadiga kubadda cagta stark city ciyaartooyga khadka dhexe ee waddanka wolos u dhashay ayaa ka mid noqon doona ciyaaryahanada hadda iyo wixii ka dambeeya ay naadiga stark city ay ku duuli doonto waxaanu noqonayaa saxiixii labaad stark city ay la soo wareegto xilligan iyadoo hore ay naadigaasi la soo wareegtay ciyaaryahanka garabka ugu ciyaara waddanka masar ee ramadan sobxi kaasoo kaga soo biiray naadiga kubadda cagta stark city kooxda al ahli adduun gaaraya shan milyan oo lacagta geniga starliinka naadiga kubadda cagta barcelonana waxaa dib ugu soo laabtay ciyaaryahan lionel messi oo fasixiisa soo gaabiyey isagoo islamar ahaantaasina ka mid noqday ciyaartooyda naadiga kubadda cagta barcelona ee kaga qayb qaadan doona koobka saaxiibtinimada messi ayaa la rajaynayay inuu dib ugu soo laabto ciyaaraha kooxda kubadda cagta barcelona agosta marka la gaaro hase yeeshee fasixiisi ayuu soo gaabiyey wuxuuna ku biiray shan iyo labaatanka ciyaartooy ee macalin luis enrique uu hogaaminayo naadiga barcelona iyadoo labayo toban ka mid ah ay yihiin kooxda kubadda cagta barcelona b ka socda iyo ciyaartooydooda sagaaliyo toban jirada kuwa ka yar waxaa ka mid ah ciyaaryahanada naadiga barcelona lionel messi uu kula biirayo cristan teyo martin monteye jeremy matthew arda turan hase yeeshee gerald bike adres iniesta iyo evan rakitic ayaa ka maqnaa tababarka kooxdaasi ay samaynayeen eegegada st george bar halkaas oo muddo lix maalmood ay joogi doonaan kahor intaysan u duulin magaalada dublin oo ay kula ciyaari doonaan kooxda brendan rogers uu hogaamiyo ee celtic halkaas oo ay kula ciyaari doonaan koobka international champions cup lionel messi waxaa kula jiray kooxdaasi ciyaaryahan luis suarez dhegeystayaal xubintii cayaarahan halka inoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo ciyaaraha inala socodsiinayay halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a ee barnaamijkii dhallinyarada maanta ayaa gabagabo haatan kusii dhow ismaaciilow in badan baynu maqalay hees calaacala mid cabasha ah mid tarsheegada mid la- maaragtay abaa la isugu celinayo heesa soomaalidu aad buu tiro badan yihiin marka muqdaadis baa soo wada maya ma soo wado garnaqsi baan soo wadaa nin baa Haye.
intuu dhaqaaqay ayuu geed tegey haye jacaylkiibuu u yeedhay wuxuu ku yidhi halkan isugu keenkeen way ballameen way isugu yimaadeen meeshii wuxuu war jacayl oo ma wanaagsan tahay haaso ilaahay kuuma roon ahaa aniguna waan fiicanahay bal salka dhigoyna fadhiisi markay fadhiisteen buu wuxuu ihi nin yahow waan kaa cabanayaa culays badan baad igu haysaa saddex qodob dartood igu daa markaa saddexdii maaduu weliba kala sheegaya uu murmuru sheegaya mala indhegeysana ka hor dhici mayna e sahal jaamac baan u dhaafayaa qodobbada
dumarkii xishoon jiray raggu dadab la geli jiray duunyana ka bixin jiray lowaa dayax lamoodii dadan haata joogtana dookhaygu kama helin ayigu daa jacaylo dumarkii xishoon jiray raggu dadab la geli jiray dunyana ka bixin jiray lowaa dayax lamoodii dadan haata joogtana dookhaygu kama helin ayigu daa jacaylo jacaylo mar haddaan dahaabiyo kaaro fogo lahayno mar haddaan dahaabiyo kaaro fogo lahayno ididi badnay jirin dollar imaanayn danyar xisaaboy iguda jacaylo danyar igu xisaaboy aiguda jacaylo mar haddaan dahaabiyo daar fogo lahayno mar haddaan dahaabiyo daar fogo lahayno ididi badnay jirin dollad imaanayn danyar igu xisaaboy iguda jacaylo danyar igu xisaaboy iguda jacaylo
garnaqsi dhammaystiran buu dee samaystay saaray aad iyo Wuxuu yidhi, aad.
haddaan Laakiin- dibadda cidii jirin laakiin hal baan dacwad ka qabaa Hey.
hal mid baan dacwo ka qabaa meeshuu leeyahay een, dee gabdhihii la guursan jiray ee dayaxa u ogaaya shan iyo tobnaadka ahaa meesha way ka dhammaadeene kuwan iminka jooga dooqayu kama helin waxaa leeyahay mar walba waa hablaha dooqiisa jooga.
laga yaabaa aad iyo aad mar walba way joogtaa baan leeyahay tariig iyo dahab iyo kuwaas waa hagaag guud ahaan idaacaddii galabnimo duhurnimo aan idhaahda ee ee dhallinyarada maanta waa naga intaa ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo sahre ciidla nuura waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgeliyo
jacaylo tahay diintiyo cibaadada dagoodan u lexdo rabbi baan tusanayaa dembi dhaaf sanayaa igu daa jacaylo